markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaad
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal marahayga inaan ka badbadinayo laiguma eedayn karo haddaan ku doodo maantadii wanaagsanayd ee soomaalida lagu kuuyi jiray inay sii wis leedahay taasna siday ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay ku bulaali jirtay oo wax badani iska beddeleen gaar ahaanna afkii oo baryahan dan looga baxay sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa wax walba oo uu isagu leeyahay ayaa la xumaada markaas buu u jircaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay bulsho weynta qudheedu waxbana qofkaa kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii uu loolanku ka dhexayn jiray markaas oo kalena waa marka bulsho heblo lagu magayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmiga nafta ku faahfaahsan afka ingiriiskana self hatrid loogu yeero filimaayo soomaalidu inay heerkaa gaadhay inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay uga xiisa dhacayso afkeeda oo waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna jeer lagu tilmaami jiray haddii kolka aan nafnacayb jirin maxaa kalood ku macnayn kartaa dukaanka ninka soomaaliyeed leeyahay oo soomaali keliyihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo maxaa kalood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta soomaaliyeed furteen ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummaddooda intay ugu magac dareer ahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo sida suuban samawada sharma arke kaaha guuleed iyo kuwa lamidka ah ee markay u yeerayso carruurta ayaydood ay kari karayso midda kale soomaalidu magaca hore ayay isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana ina hebel ayaa la odhan jiray abuu hebel halkee buu inaga soo galay in la isu bixiyo hebel aabbihiis maxaa loogu baahday allaha u naxariistee cismaan yuusuf ayaa arrintaa oo kale u soo joogay mar ay kulmeen nin jecel inuu soomaalinimadiisii ka tago iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi doonin markaasbuu ku yidhi wax cirkaa madow kuu jiraad u cirba taagleyne adoo culay jirkaa u eg yahay yaad carab ismoodaaye caaq baa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaalla ku dhowaad boqol guud muddo hadda laga joogo dhab dhammaystiran ayaa soomaalida lagu yaqiin inkastoo dalkeeda uu gumaysigii ka wada talinayay iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd waxaad ku garataa halgankii gobonnimada dhallinyaradii u kacday ee kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii s y l asaastay siduu afkoodu ula weynaa markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan qabbay lahaayeen waa isla dhallinyaradii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii dhidibada u aastay goosanka af soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horreeyey ee daryeelka afka loo abuuray jacaylkii ay afkooda u hayeen dartiis waxay ahaayeen dhallinyaradii isku dayi jirtay magacyadoodii afka carabiga ka soo jeeday inay u rogaan af soomaali baraxda taasna waxaa tusaale u noqon kara tallaabo uu qaaday nin la oran jiray cabdilcasiis nuur xirsi oo wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii noqday siyaasi caan ah xukuumadihii soomaaliya soo maray qaarkoodna meelo sarsare ka gaaray cabdilcasiis oo ururkaas goosanka af soomaaliga la baxay xubinka ahaa amaba waday la ahaa ayna caddahay qabkiisii soomaalinimo inuu aada u sarreeyey ayay la ahaatay inuu magaca iska beddelo suu wuxuu isu bixiyey magac soomaali saddexan oo macno ahaan lamida kiisii hore ee markii loo waqlalaayey afka carbeed looga soo amaahday markaasuu saaxiibadii iyo intii tiqiin oo idilba wuxuu ka duraantay maantaa kadib ciddii u yeeraysaa inay ugu yeerto bidawaaq iftiin qardhaas ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horreeya ee uu ku hadaaqo iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaaha odhana sidaas dheh ku odhan jirtay hase ahaatee hooyada soomaaliyeed sideedii hore ma aha nasiib darro maanta af soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho laakiinse taa qudheeda looma wada sinee waxaa sida laleeyahay u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka carre edag u dalaabay ee yurub iyo ameerika isa sii taagay dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday waxaa la yidhi carruurtooda inay af soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahooda af soomaaliga waxba ka aqoon waxaa la yidhi waxay door bidaan carruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaa wax ka taqaan ma haddii aysan wax ka aqoonbaa markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye isma afgartaan si hoose uma sheekaystaan kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado hidda ahaan waalidka soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto ilaahu caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan taasina waxay suroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin marka ay ku wada hadlaan af soomaaliga oo ah midka dhaqankaa xambaarsan ee laga baran karo goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay soomaalidu carruurta waxay ku anqarisaa inay waalidkood u dhaganuglaadaan in aysan hadal ku soo celin marnaba inaysan maya ku odhan wax walba oo ay haystaan inay u huraan iyaga oo aan ka murminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan hase ahaatee talooyinka caynkaasa looma sheego carruuraha ku barbaara dalalka galbeedka ee soomaalida badani ay u darowday waxaa kuwaa loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin in aanay xaq gaara ku lahayn inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada carruurta u goonnida ah ee guurka iyo fariinku ay ka mid ka yihiin in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay hadday saboolaan iyo hadday gaboobaanba in daryeelkooda aan warasada xilka saarayn hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal dulucdu waxay tahay hooyada soomaaliyeed ee carruur baare ah rase ka qabtaa waa inay af soomaali kula hadashaa intaas keliyana ma ahee waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta mahmaahda leh gabayada leh sheekooyinka leh ee waalidka oo caasir lagu noqdo lagu ceebaynayo baarinimadana lagu ammaanayo haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay carruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mida uu waa ku beriyo markii iyada iyo iyagu ay isaseegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebedmo